aad iyo aad baad umahadsantaha khadarow adigaido cadal v o ba warbixinta maanta xarunta soo saartay waa warbixintii sanadla ahayd ee la xidhiidha maaxuud aadamaha ee aadaaba sanad walba soo saari jirtay xaruntu warbixinta maanta xarunta soo saartay oo ahayd warbixintii labada kun saddex labaatan ama sanadkii tegey waxay la xidhiidhay arday taabanasay dafafka qoolsan oo dalka gudihiisa ka dhacay sanadkii tegey labada kun saddex labaatan marka waxay ku saabsanayeen tacdiyadaasi tacdiyo la xidhiidha xagga xuquuqda aadanaha gaar ahaan xoriyadda hadalka iyo xoriyadda saxaafadda sidoo kale dad shacaba lagu maxkamaday maxkamadda militariga cabashooyin badan oo ka taagan iyo sidoo kale arrimihii dagaalkii laascaanood iyo dhibaatooyinkii ka dhacay guud ahaan sidoo kale waxay warbixinta ku xusan dadka tabaaleysan ee ku barakacay dalka gudihiisa dhibaatooyinka haysta iyo xaaladaha ay la nool yihiin marka guud ahaan walaal xarunta warbixinta maanta soo saartay intaasay taabanaysa yasmin haddaad istul taagtid maxaa idinka soo baxay markaa warbixintiina ee nuxurkeedu yahay wala waxyaalaha noo soo baxay khadar waxaa ka mid ah xadhigyada sharci darada ah ee soo noqnoqonaya tusaale ahaan oo kale haddaad eegto xagga xarigga saxaafadda ku dhaca iyo saxaafadda wajahdo iyo xarigga kale dadka aragtidoohooda cabira ha ahaadaan siyaasiyiin ama dad activis oo dee kalaba ha ahaadaane dadkaas inay markasta dhibaatooyinka ugu badan ee xarigga aan la kulmaan oo muddo layska hayo oo la xidho sifaad sharciyan aan inta badan loo xidhin marka xadhigooda xadhiggaa siyaasiga ayaa inuu aad uu badanayo ama aan waxba iska bedelin inta badan oo aad moodo mar walba dee in la arkayo dad arrimaha loo xurayo sidoo kale dee dad shacaba lagu maxkamadaynayo maxkamadii ciidamada ama maxkamadii militariga dee taasina ay gaf ku tahay sharci warbixintiina markaa soo saartaan ma gaarsiisaan dhinacyadii ay khusaysay ee la xidhiidhay oo iyaga laftigooda xigashadiinu yaad xiganaysaan ma meelaha ay khusaysaad xidhiidhla leedihiin yaad xiganaysaan inta badan xogaha ku qoran waxa weyan xogo toosa oo aanu ka hellay dadkii dhibaatadu ay taabatay ama xarunta u soo cawday marka kiisaskoogan yaanu yaanu u kuurgalnaa dhegeysyada maxkamadaha ka socda tusaale ahaan oo kale wixii iyaga laftirkooda aanu ka caawin karno ayaan ayaanu eegnaa marka cabashooyinkooda ayaanu diiwaangelinaa marka warbixinteedu dee si babligaanu usii daynaa marka warbixinahan oo kale tusaale ahaan sanadku sanad kasta xaruntu waxay samaysaa saddex warbixinood oo afartii baladoo warbixinay iyaysamasa marka halkaasaan ku tilmaamnaa walaal cidda ay khusaysan ugu sheegnaa si babliga markaasoo deeh furan marka waxaynu u gaadhsiinaa si si si babliga ayaanu warbixinta usii daynaa sida sida aanu haddaba u hadlayno marka sidaa wala
waa maxay fariintaadu waa maxay baaqaadiraysaan xarun ahaan walaal waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo xadhiga lagula kacayo saxaafadda madaxa bannaan iyo dadkale argsidooda cabira sidoo kale walaal in la joojiyo dadkan shacabka ee lagu maxkamaday maxkamadaha militariga in iyadana meesha laga saaro waxaan kaloon soo jeedinaynaa walaal in dawliska dib habeen ballaaran lagu sameeyo waxaan kaloon soo jeedinaynaa in hoos loo eego duruufo ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah ee dalka gudihiisa ku baracay aad iyo aad baad mahadsan tahay taasi waxay ahayd yaasmiin cumar xaaji maxamuud guddoomiyaha xarunta xuquuq aadamaha somalilan xaruntooda magaalada hargeysa waxaana ay igu warramaysay magaalada hargeysa geesta kale waxaan isku daynay inaan la xidhiidhno mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee somalilan gaar ahaana wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha si ay iyo wasaaradda cadaaladaba si ay uga jawaabaan eedaha iyo dhaliilaha warbixintan ay ka sheegaysa meelo ka mid a hay-adaha dowladda laakiin oomay suurtogelin marka ugu horreysa ee aanu cid ka mid a xukuumadda somalilan helnana si ay arrintan uga jawaabaan waanu idiin soo gudbin doonaa khadir maxamed cakuule v o a hargeysa